بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة martabada saddexaad al ixsaanu ixsaan waaye rugnun rugni waaye ixsaanka rugnigaasoo waaxidun hal ah wa huwa rugnigaasina an tacbud allaha allah inaad caabudid waay kaannaka waaba adigo taraahu arkaayo oo kale fain lam takun haddii adigaan ahayn taraahu taraa mid arkaayo hu allah fa innahu alla asaga yaraaka ku arkaaye waddaliilu waxaa u daliil ah qowluhu allah hadalkiisii subxaanahu nasixnaaye wa tacaalaa sareeye ina allaha alleh maca aladiina dadkii macagooda ayuu ahaaday ittaqow oo asaga ka cabsanayaan ama ka baqeen asaga ka cabsan ka cabsadeen iyo aladiina dadkii macagooda ayuu ahaaday hum ayaga muxsinuuna ixsaan ixsaan samaynaayo ixsaan samaynayaan iyo qowluhu allah hadalkiisii ayaa daliil u ah tacaala sareeya watawakal tala saaro nebi moxamedow cala alcasiizi allihii awoodii badnaa oo aan laga raynaynin dushiisii tala saaro allahaasoo alraxiimi naxariistiisii gaarsiinayo caddoomihiisii ciddii doono aladii allahaasoo yaraaka ku arkaaya xiina waqtigii taquumu aada istaagayso ila salaati waay salaadaad u istaagayso waay wa taqallubaka gadgadoonka aadan arkaayo fi saajidiina kuwa sujuudaaya dhexdoodii waxaad ku gadgadoomayso innahu allah huwa allah asaga assamiicu ah midka maqlida badan alcaliimu waaye midka hee aqoon badan cilmi badan waaye iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisii ayaa daliil u ah tacaala sareeya wamaa takuunu adiga ma ahaatid nebi moxamedow fii sha'nin sha'na dhehdiisii wamaa tatluu ma akhriisid minhu min allah alla xaggiisii kama akhriisid min qur'aanin qur'aan walaa tacmaluuna ma camal fashaan oo ma samaysaan adigii ummaddaadii min camalin camal ilaa kunnaa haddii aada samaysaan camalka annaguna waxaan nahay calaykum dushiini shuhuudan waayo ilaa kunnaa waxaanu nahay anigu calaykum dushiini ayaa nahay ama dushiini waxaan ku nahay shuhuudan waayo kuwa arkaayo id waqti ayaa shuhuud ka nahay tufiiduuna aada qaadanaysaan fiihi camalkaas dhexdiisii markii ood qaadanaysaan oo galaysaan hee waan idin aragnaa shuhuudan kan ahay alaaya ayb musanif raxmat ullaahi caleyh meeshan wuxuu kaga hadlayaa almartabatu athaalitha martabadii saddexaad oo ka mida min maraatibi addiin diinka maraatibtiisii waa tii ugu dambe diinka maraatibtiisii saddexay ahaayeen midii koowaad waa martabatul islaam waa soo sharaxay musanifka midda labaad waa martabatul iimaan waa soo sharaxay midda saddexaad waa martabatul ixsaan waa tana ayada u dambayso maraatibti diinka saddexdoodii tan ugu dambe waa ayada ayadii ayuu rabaa meeshaan inuu ku sharxo haddana sidaan soo marnay ixsaanka martabadiisa ayaa ah mid maraatibta ugu sarrayso aclaahaa waa ayada maraatibu diini tan ugu sare waa alixsaan alixsaanu waa aclaa maraatib اdiini halaaa waay alixsaanu waa aclaa maraatibi addiin athalaatha maraatib uddiin saddexda tan ugu sare hee waa martabatul ixsaan martabatul ixsaani waa aclaa maraatib addiin athalaatha wa awsaduhaana aliimaan wa awaluhaana alislaam waay sidaasas kuwa xigaan awaluha alislaam awsaduha aliimaan aclaahaa alixsaan waay maraatib uddiin saddexdaasi saas ayay u kala sarreeyaan waa tantii ugu saro waay waxaa la dhahaa waalixsaanu yatadammanu aliimaana kamaa ana aliimaana yatadammanu alxisaana alislaama walixsaanu ixsaanka yatadammanu wuxuu dibniisan yahay oo koobsan yahay oo koobayaa aliimaan iimaanka waa koobayaa kamaa ana aliimaana sida iimaankaba yatadammanu u koobaayo alislaama waay islaamka ale islaama ixsaanka hee qofkii gaaro maxaa soo maray iimaanka soo maray soo maa iimaan qofkii gaarana muxuu soo maray islaama soo maray qofka marka hore islaama ka soo kacaya darajadii koowaad ah wuxuu gaarayaa iimaan oo darajadii dhex ah wuxuu gaarayaa ixsaan oo tii ugu sarha ah idan qofkii ixsaan gaaray iimaan waa soo maray islaamna waa soo maray haddii ixsaankii ka soo dego daa'iradiisii xaggee imaana iimaankii iimaankii hagii haddii ka soo dego xaggee imaanaya islaam islaam haddii daa'iradiisii ka baxo xagguu galaya daa'iratu shaydaan daa'iradii shaydaankuu galaya islaamnimo diinkiisa waa ka baxay waaba gaal ninkaasi a saddexdaas marka wuxuu leeyahy almartabatu martabadii athaalithatu saddexaad alixsaanu ixsaan waaye walixsaanu fii aslihi noocaan ya la yidhahdaa laba nooco waaye laba qiibadoo u qiibsama ixsaanka wal ixsaanu fii aslihi nawcaani ixsaanka asal ahaan markii loo fiirsho e laba nooc way alixsaanu fi lasli nawcaan asalka markii la fiirso saanka laba nooc waay ixsaanun hee laba nooc waayo ixsaan oo fii xaqi اlkhaaliqi ixsaanun fii xaqi اlkhaaliqi iyo ixsaanun fii xuquuqi اlkhalqi labadaasi qaybood waay walisaanu fi lasli ama fii aslihi noocaani oo laba nooc ixsaanu fii xaqi lkhaaliqi ixsaan waa fii xaqi lkhaaliqi allihii khaaliqa ahaa xaqiisii waaye ixsaan lagu sameeyo wa ixsaanuna fii xuquuqi lkhalqi khalqiga xuquuqdiisii ixsaan lagu sameeyo waayo labadaasi qiibood ayuu u qiibsamaa marka hore ixsaanka fii xaqi xuquuqi lkhalqi isagana waa laba nooc walixsaanu fii xuquuqi اlkhalqi isagana noocaani ixsaanun waajibun wa ixsaanun mustaxabun labadaas walixsaanu fii xuquuqi khalqi walixsaanu fii xuquuqi اlkhalqi nawcaani isaga ixsaanka oo khalqiga ee xuquuqdiisii dhexdiisii ahaaday noocaani laba nooc waay isagana ixsaanun waajibun ixsaan waajib ah inaad samaysid waajib kuga ah iyo wa ixsaanun mustaxabun ixsaan oo mustaxab ah waajib aan ahayn haddaba marka labada hore markii u qiibsamaayo ixsaanun fii xaqi lkhaaliqi iyo ixsaanun fii xuquuqi lkhalqi labada u qiibsamaayo hore kee waay kan meeshan laga rabo marka kan hore waay alixsaanka oo fii xaqi lkhaaliqi waaye waayahay kan meeshaan laga rabo oo musanifka ka hadlaayo waa kaas kan oh fii xaqi khaaliqi ah waay allah xaqiisii midka ah waaye oo kugu leeyahay addoonku leeyahay ka rabo labada kalena mar kalena oo imaan doonaan insha allahu tacaala idan almartabatu athalithatu martabada saddexaad alixsaanu ixsaan waaye ixsaan waaye rugnon waaye rugnigaasoo waaxidun waaye rugnon waaxidun ay shay-un waaxidun waay isaga hal shay le waay bes arkaan ma laha kale hal shay le waayba bes hal shay le waay rugnon waaxidun ay shay-un waaxidun hal shay keligiisii waay ma qeybsamo oo rug arkaan ma laha macnaha rugnigiisi hal le hal shay le waay maxaa way haddaba rugnigiisii waa kana wa huwa rugnigaasi an tacbud allaha ilaahay inaad caabudid waaye hee ama ha ahaato cibaadada badaniya ama ha ahaato cibaadada maaliya ilaahay inaad caabudid labada waad soo galaysa labadaas dayba cibaadada inay tahay maaliya inay tahay badaniya labada idin noc waay an tacbud allaha alla inaad caabudid waay cibaadada ha ahaato badaniya ama ha ahaato maaliya hees see ku aabudaysaa kaannaka adigo taraa arkaayo oo kale hu allah waay hu allah waay damiirkii allah loo celinaya kaannaka waaba adigoo taraa arkaayo hu allah waay adigoo allaah arkaay oo kale inaad u caabudid waay oo allaha hortaadii la soo istaagay aada u jeedo xindhahaadii aada ku hayso oo kale u caabudid waay oo kale maxaa loo dhahay oo kale waxaa loo dhahay hee adigoo nool adduunkan joogo ilaahay ma arkaysid adduunyo ilaahay laguma arko ah ilaahay adduuni laguma arkaayo in adduun ilaahay lagu arko waxaa dalbaday hal nebi nebiyaasha alla ka mid ah yaa yaqaan nebi muusa nebiyullaahi muusa waay muxuu dhahay rabbi arinii andur ilayka allow ikaystus waxaan rabaa inaan ku arko waa dalbaday ma laga yeelehe maxaa la dhahay lan taraanii ima arkayso adduunyo idan allah adduun laguma arko nebi muuse ayaa dalbaday allah inuu adduunyo ku arko isagana waa loo diiday waxaa la dhahay ima arkayso adduunyada aniguma arkayso nebi moxamed oo nebiyaasha ugu fadli badnaa hee xataa leylat lmicraaji walisraa ama leylat lisraa walmicraaji hee sida saxiix ah ma soo arkin rabbigiisi ma soo arkin hataa sida saxiixiga ah indhihiisii kuma soo arkin haddii nebiyaashiiba aan arkin allah adduun aan ku arkin adiga marka ma arki kartaa ma jirto indhahaan adduunkaani allaha siiyey dadka awoodoodii ma ma awoodaane in allaha arkaan adduunkan ku arkaanba maba awoodaanba indhahaan adduunkan adag lagu siiyey allaha haddii waa ku arkaad dhahdo maba awoodaanba awoodoodii meeshu ma gaarsiisna laakiin aakhiro indhahan adduunkaani waa ka duwan yihin awooddoodu way ka saraysa ilahay waa lagu arkaa soo ma nabigeenina calayhi salatu salaam wuxuu dhahay faaclamuu annakum lan taraw rabbakum xataa tamuutuu faaclamuu ogaada nabiyahow annakum idinka lan taraw in aad idinka aad arkaynin rabbakum rabbigiini xataa tamuutuu ilaa aada dhimataan ilaa aad dhimataan ilaahay ma arki kartaan ma arkaysaanba laguma arko adduunyo ilaahay faaclamuu annakum lan taraw rabbakum xataa tamuutuu kama fi saxiixi muslim qisatu dajaal waayahay idan kaannaka taraahu waxaa loo dhahay adigoo arkay oo kale maba arki kartee laakiin adigoo arkay oo kale adduunkan kuma arki kartee adigoo arkay oo kale in caawudidda la rabaa oo khuduuc iyo khushuuc iyo weyneyn allah weyneynayso kaannaka adigoo waa kana allah lagu dhahay oo kale u caabudida la rabaa oo ku xidhintid fain lam takun haddii adiga aad ahayn taraa mid arkaayo hu rabbi maba arki karta adduunkaani hee fa innahu asiga ayaa yaraaka ku arkaayo haddii adiga aan arkaynin hee asigaa ku arka idan inaad caabudid waaye hee adigoo arkaayo waa caabudid labadan maqaam uu leeyahay marka ixsaanka wuxuu leeyahay laba maqaam waliimaanu lahu maqaamaani ee walxisaanu lahu maqaamaani walxisaanu lahu maqaamaan laba maqaam uu leeyahay oo meeshaama lagu sheegay intaan ah maqaam almushaahada wa maqaamu alikhlaas ayaa lihahdaa maqaamu almushaahadati iyo oo maqaamu likhlaasi maqaamu lmushaahadati iyo wa maqaamu likhlaas maqaamkii mushaa mushaahadada oo adigoo arkaayo oo kale ah iyo maqaamka oo ikhlaaska haddii adiga aan arkaynin asiga ayaa ku arkaaya ah ikhlaas ah labadaasi maqaamuu leeyahay waxaa la rabaa marka in aad lagaa helo maqaamka koowaad oo ah maqaamu lmushaahada haddii maqaamulmushaahada laga waayo waxaa la rabaa inaad tagtid lagaa helo maqaamul'ikhlaas labadaasi markii lagaa helo waxaa tahay muxsin labadaas haddii aad mid lagaa helo waxaad noqonaysaa muxsin muxsin markii aad naqatidna ilaahay wuxuu kuu ballan qaaday in aakhiro aada aragto ilaahay wuxuu leeyahay liladiina axsanu lxusnaa hee wa ziyaada liladiina kuwii keligooda u sugnaaday axsanuu ixsaan sameeyeen muxsiniin liladiina kuwii keligooda u sugnaaday axsanuu hee ixsaan sameeyeen maxaa u sugnaaday alxusna tii wanaagga badnayd tee waay aljanna waay iyo wa ziyaada ziyaadadaasiina nebiga ayaa fasiray waxaa lagu fasiray annadru ilaa wajhi illah ilaahay wejigiisii in la fiirsanaayo oo tusaayo dadkaasi muxsiniinta aakhiro haddii labadaa markii laga helo islaamka ah abaalmarinta waxay noqonaysaa ilaahay wejigiisii inaad aakhirid aad aakhiro aada aragto haddii labadan lagaa waayo ixsaanka lagaa waayana hee weli ma gaarina ixsaankii waxaad joogtaa he iimaan wax allaha kaa siiyo islaam wax allaha kaa siiyo meelahaasa joogtaa weli ma gaarin maqaamkii ugu sareeyay wadaliilu waxaa u daliila arrinkan rugniga ixsaanka waxaa u daliila qowluhu ilahay hadalkiisii subxaanahu nasxinaaya wa tacaala sareeya adiladan soo socota dhammaan marka waxay hee ka hadlayaan dhammaantoodii qeybta dembe labada maqaamkan dembe oo ah fain lam takun taraahu fainahu yaraaka fain lam takun taraahu fainahu yaraaka kaasay daliil u yihiin wdaliilu waa udaliila qowl ilah hadalkiisii subxaanahu nasxinaaya wa tacaala sareeye ina allaha alle maca aladiina dadkii macagooday ayuu ahaaday macyada alle labay u qiibsantaa wa maciyat ullaahi nowcaan maciyada alleh labay u qiibsantaa maciyatun caama wa maciyatun khaasa maciyatun caama wa maciyatun khaasatun maciyat caamat wa maciyat khaasatun maciyo guud iyo maciyo gaar maciyada guud allaha in qof kasta macigiis uu yahay hee maciyo oo caam ah waay dadka oo dhan allaha macogoodii waay waa og yahay waa ka warqabaa maciyada khaaska ana hee dad gaar ahaaneed ayaa macogooda ahaanaya laga wadaa sada muxsiniinta muttaqiinta saabiriinta saadiqiinta dadkaas waay macya khaas waay waa u gargaarayaa waa ka warqabaa waa u hiilinayaa waa toosinayaa waa ilaalinayaa waa dhowrayaa sidaas hadda tan meeshaan taa waay marka macyaha khaas waay muttaqiinta iyo muxsiniinta macagoodii gaar ahaaneed uu yahay waa ka warqabaa waay ina allaha alle maca aladiina dadkii macagooda ayuu ahaaday macagoodu ahaaday markii la leeyahayna bicilmihi walaa bidaatihi ogow saas alla daatadiisii makhluuqaadkiisa o dhan waa ka sarraysaa ha moodin qalbigaadan ha gelinin in allaah daatadiisii macagaadii uu ku yahay taas waa gaalnimo alle cilmigiisa macagiisii uu ku yahay laga wadaa addoomihiisii macagooda macagooda ku yahay ina allaha alle maca aladiina dadkii macagooda ayuu ahaaday ittaqow ka cabsadeen iyo waladiina dadkii macagooda ayuu ahaaday hum ayaga muxsinuuna ixsaan samaynayaan aayadda gaarhaan markayaa shaahidka hage waay waladiina hum muxsinuun waay iyo wa qowluhu ilaah hadalkiisii way tacaalaa sareeye watawakal tala saaro nebi maxamedow cala alcasiizi allihii awoodii badnaa korkiisii waay alraxiimi naxariisnaaye naxariisaayo addoomihiisu naxariisaayo ama naxariisis gaarhsiinaya addoomihiis idii doono tala saaro arrinkaada asagu dhiibo aladii allahaas oo yaraaka xiina taquum wa taqalubaka fi saajidiin inahu huwa asamiicu alcaliim intaan waa shaahidka alladii allahaasoo yaraa arkaayo ka adiga waay yaraaka ku arkaayo xiina waktigii ku arkaayo taquumu adiga soo toosayso oo istaagayso hagee u istaagaysahay ila salaati waay keligaada salaatuleilka markii aad usoo kacayso ku arkaayo keligaada markii dukanayso ku arkaayo waay allahi ku arkaayo adig haddaan arkayn he asiga he waa ku arkaa waay ujeedaa alladi yaraak waa ku arkaayo waa ka warqaba waa ka ogyahay waa ka ogyahay taquumu waay markii aad soo istaagaysid soo kacaysid waay ama istaagayso ila salaati waay keligaa wa taqallubaka gadgadoonkaada in arkaayo waay taqallubaka taqalluba oo mansuubay waxay ku cadafan tahay yaraaka mafcuulkiisa yaraaka ku arkaayo wa taqalubaka arkaayo waay taqaluba marka waxay ku adafan tahay taqalubaka taqaluba e ka ayay ku adafan tahay hore kaafkan dambe taqalubaka waa mudaaf ilay soo ma waayahay ama taqalubaka isku dar oo keligeed waxay ku adafan tahay dhammaantood taqalubaka waxay ku adafan tahay yaraaka wa taqallubaka arkaayo gadgadoonkaadi gadgadoon gadgadoon maxaa la wadaa inuu qofku meel uu seexdo wille wille wille wille wille wille ku dhax maya hee min qiyaamin ilaa rukuucin wa rukuucin ilaa sujuudin wa sujuudin ilaa qucuudin waay waa istaagaysa marka hore soo maa istaagii waa ka soo guuraysaa xaggee usoo guuraysaa rukuuc rukuucgii haddana waa ka guuraysaa xaggee u guuraysaa istaag istaag labaad way soo ma istaagii labaad waa ka guuraysaa xaggee u guuraysaa sujuud sujuudi waa ka soo guuraysaa xaggee u soo guuraysaa qucuud qucuudki waa ka guuraysaa xaggee u guuraysaa sujuud labaad waa ka soo guuraysaa xaggee u guuraysaa qiyaam saasaa laga wada marka intaan leewahay qofku dukuna intaan mid ka mid a ku sugan yahay soo maa ama waa istaagan yahay ama waa sujuudsan yahay ama waa rukuucsan yahay ama waa fadhiyaa intaasa godgodoon laga wadaa xaalada ka guuraya xaalada ku guuraya xaalad kale ka guuraya xaalad kale u guuraya intaasi dhan hee allihii ku arkaaya kaasi tala saaro wa taqallubaka godgodoonkaadiina arkaayo fi saajidiina saajidiinta dhexdooda kuwa sujuudun fi saajidiina ay fi lmusalliina waay dadka dukunayaan dhexdoodii dadkan haddaad ku dhex jirto ilahay waa ku arkaya waa ka warqabaa keligaad haddaad tahay iyo haddii dadkana ku dhex jirtaba labadaba waa ku arkaya allah tabaaraka wa tacaala dad badana ku dhex jirta waa qarsantay hasdhihin adi allah waa ku arkaya mar walbo waxaa laga rabaa haddii adiga alle aan arkayni asagaa ku arkaa ku xisaabtan saas markii had dukunayso ilahay waa ku arkaya markii wax sadaqaysanayso ilahay waa ku arkaya markii wax samaynayso ilahay waa ku arkaya mar walbo ilahay waa ku arkaya kuula taaganta la rabaa markaasa ma xusin tahay wax kastoo aad samaynayso ilahay waa ku arkaya waa kuu jeeda allah war waxaasan hamaynin ilahay baa ku arkaya waxa samee qof kale hala wadaajinin ilahay waa ku arkaya ilahay waa ku arkaa ku daba taanaata la rabaa muraaqaba muxsiniin boostooda markaasa la gaaraa innahu in allaha alle huwa alle asamiicu waaye midka maqlitaan badan waaye alcaliimu waaye ogaal badan samiic waaye midkii maqlataan maqlitaan badan waaye u maqlaayo muxuu maqlaa biaqwaalikum alcaliimu waaye biafcaalikum waa og yahay afcaashiini waa ka warqabaa camalkiinin iyo aqwaashiinin aqwaashiin waa maqlaya camalkiin waa og yahay waan idin arkayaa iyo wa qowluhu ilahay hadalkiisii waaye tacaala sareeye wamaa takuunu adiga ma ahaatid nebi moxamedo way fii sha'nin arrin dhexdiis way fii sha'nin arrin way arrin dhexdiisi kuma sugnaatid fii sha'nin fii camalin way camal dhexdiis way adiga keligaada waay nabiga ayaa loola jeedaa lala hadlayaa wamaa takuunu nebi moxamedow adiga ma ma ahaatid fii sha'nin ay fii camalin camal gudihiisii ma ahaatid waay ama arran dhexdiisii ma ahaatid wamaa tatluu mana akrisid minhu damiirkeeda meesha loo celinayo laba qowl a ku jirto minhu hadda markii fasirayna haggee ku celinay min allah minhu ay min allah in yidhaahdo iyo minhu ay min asha'ni waayo adigoo sha'ne ku sugan tahay wax aad akriso ma bijirto waayo minhu ay min asha'ni waayo sha'niga xaggiis ama sha'niga dartiisa wax uma akriso sha'niga galaysa sha'niga dartiisa wax uma akriso labadaba waa sax marka wamaa tatluu ma akriisid nebiga keligiisa laga wadaa wamaa tatluu ma akriisid nebi maxamed oo adiga minhu min allahi alla xaggiisi min qur'aanin ma akriisid ama wamaa tatluu adiga ma akriisid minhu min asha'ni sha'niga daraaddiisii min qur'aanin oma akriisid waay walaa tacmaluuna ma camal fashaan anta wa ummatuka waay marka keligiis maha marka isaga iyo ummaddiisii baa laisku daray tan labada hore yaa lala hadlaaye asiga keligiisa intana asigi macal ummadiisi anta wa ummatuka dheh walaa tacmaluuna ma camal fashaan oo ma samaysaan adiga iyo ummadaadiba min camalin camal ilaa kunnaa anigu waxaanu a nahay markii ilaa haddii aada samaysanba hee kunnaa anigu waxaan ahay calaykum dushiini shuhuudan hee kuwa arkaayo waan idin arkaynaa waan ognahay waan maqlaynaa waayo shuhuudan kuwa arkaayaan ahay arkaayo iid ayaan arkaynaaba iid ayaan arkaynaa waqti waqti ayaan arkaynaa tufiiduuna ay ta'khuduuna aada qaadanaysaan fiihi camalka dhexdiisii markii camalka idinka qaadanaysaan oo galaysaan oo samaynaysaanba hee waan idin arkaynaa waay markii aada samaysaan keligeed ee kadib ma aha markii aan arkayno hee markii idinka bilaabaysaanba waan arkaynaa waay in lam takun taraahu hee inuu yaraaka ma jeeda dalki iidi waktiga ayaan arkaynaa ama markaati kan ahay tufiiduuna idinka qaadanaysaan ama galaysaan fiihi camalkaasi fiihi ay fi lcamali camalkaasi fii camalka dhexdiisi markii aada galaysaanba ayaan arkaynaaba waan ognahay haddaba is ilaaliya waa marka waa laidinka warqabaahe ilaahay asinkoo arkaysaan u caabuda haddii idinkaan arkaynin hee isagaa idin arkaaye sidaasaa laga wadaa idan martabadii saddexaadna meeshaasa ku dhammaatay waxaa noo dhimin oo keliya a marka asalkii oo dhan hal xadiid oo antii lasoo dhaafay asalka labaad oo dhan wixii ka hadlaayay soo ururinaya oo xadiidkaasa noo dhimin beriyaan dhammaystiraynaa in sha allahu tacaala